bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala baabun abwaabtii zuhdigan ku dhex jirnay qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa yaxya bnu muusa qala xadaanaa mxamed bnu cubaydi can abana bni isxaaq huwa abanu bnu isxaaq alasadiyu الnaxwiyu اlkuufiyu hiqat takalama fiihi اlasdiyu bila xuja rawaa lahu الtirmidiyu faqad can الصabaax bni muxamed wahuwa aلصabaaxu bnu muxamed alaxmasiyu alkuufiyu ضaciifu can murata alhamdaaniy abu ismaaciil murata الطayib ayaa la yihaahdaa hiqat caabid rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can cabdillaahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xaqa alxayaa-i xishood yacnii dhabnimadiis qulnaa yaa rasuula allah waxaan dhahnay rasuul allow inaa nastaxyii waan xishoonaynaa walxamdu lilah qaala wuxuu yidhi nebiga laysa daaka kaagaas ma aha walaakina alistixyaa'a xishoodka min allahi ilaahay laga xishooda xaqal xayaa-i xishood dhabnimadiis an taxfada ara'sa madaxa inaad ilaaliso waay iyo wamaa wacaa waxa uu weeleeyey madaxa yacnii xishoodnimada alle dhabta looga xishoodaa waxa ay tahay madaxa inaad ilaaliso wamaa wacaa iyo waxa madaxa uu weeleeyo macnaha waxaa araggii iyo maqalkii iyo waxaasoo dhanaa ku jiro carabkii iyo leanna madaxaagu intaasoo dhan waayo ayb waxyaabaha marka taas inuu ilaaliyo inaa ilaalisid wataxfada inaad ilaaliso albadna caloosha iyo wamaa xawaa waxay koobtay yacnii caloosha marka de waxa ay koobtay de waxaa ku dhex jira qalbigii iyo wixii kale marka yacnii iyada lafteedood xaaraantii ka ilaalisa iyo waxyaabahaas ayb waltadkur xus almowta geerida xusuuso walbilaa iyo baaba-a geerida xusuusnaaw iyo walbilaa baabi'itaanka ee geerida waxaa ka dambaysa qofka inuu baaba-o carada ku darmo waman araada alaakhirata aakhira qofkii doonay taraka ziinata adunyaa adduunyo quruxdeeda waa ka tagaa iyo dhaldhalaalkeeda faman facala dalika kaagaas qofkii sameeyo faqad istaxyaa waa xishooday yacnii min allahi allow ka xishooday xaqa alxayaa-i qaala hada xadiidun gariibun inamaa nacrifuhu min hada alwajhi min xadiidi abana bni isxaaq can sabaaxi bni muxamed sabaaxaasna marka dacfi baa ku jira xadiidka isnaadkiisa marka dacfi baa ku sugan qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qala xadaanaa ciisa bnu yunus can abi bakr bni abi maryam xaa ayb abu bakr bnu abi maryam kaasna waa abu bakr bnu cabdillaahi bni abi maryam alghasaniyu shaamiyu daciifun wa kana qad suriqa beytuhu fakhtalat gurigiisaa laga xaday marka waa isku dardarmay oo ikhtilaad baa ku dhacay waxaa laga yaabaa kutubtii iyo wixii u yaallay in laga qaatay awalna uu kutubta iyo u laaban jiray ee uunan xaafid ahayn ayb waa dadka marka ikhtilaadku sabab daari ah uu ku yahay ikhtilaadka labaa loo kala qaadaa mid iska laazima iyo mid daari ah kan daari waayo midkan oo kale xaa waa calaamatu taxwiil waxadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan wahuwa daarimiyu qaala akhbaranaa camr bnu cawn qala ahbarana bnu lmubaarak can abi bakri bni abi maryam labada dariiq ba isagaa ku jira can damrata bni xabiibin can shadaad bni awsin can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal alkayisu kayiska qofka caaqilka man daana nafsahu waa qofka nafsadiisa xisaabay wa camila lima bacda اlmowt geerida ka gadaalana u camal falay walcaajizu caajizkuna man atbaca nafsahu waa midka nafsadiisa raaciyay hawaaha waxay jeceshahay watamanaa cala allaahi ilaahay korkiisana wax iskaga rajeeyey ididiila been a marka la yimi ayb qaala hada xadiidun xasan ayb marka axaadiidtan de zuhdiga iyo tarkiibka iyo tarhiibka ku saabsan dacfiga yarkaa iyo waxama dhibayo oo culimada qaar badan waa iskaga yacni waa ku tasaahulaan qaala wamacnaa qowlihi man daana nafsahu yaquulu yuxaasibu nafsahu nafsadiisa xisaabo fi dunyaa addunyada qabla an yuxaasaba yowma alqiyaama intaan qiyaamaha la xisaabin qaala wayurwaa can cumara bni اlkhadaab waxaa laga warinayaa inuu yidhi xaasibuu anfusakum warnafihiina xisaaba qabla an tuxaasabuu intaan la ydin xisaabinin watazayanuu isku qurxiya lilcardi اlakbar bandhigga weyn marka ilaahay la idiin soo bandhigaayo bandhigaas isku qurxiya acmaal iyo iskugu qurxiya wainamaa yakifu lxisaabu xisaabtu way fududaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calaa man xaasaba qofkii xisaabo korkiisa waa u fududaanaysaa nafsahu nafsadiisa fi dunyaa ku xisaaba ninkii adduunya isku soo xisaabay xisaabta aakhira waa u fududaanaysaa qaala wayurwaa can maymuna bni can maymuuni bni mihraan qaala laa yakunu lcabdu addoonku ma noqdo taqiyan mid ilaahay ka cabsado xataa yuxaasiba nafsahu ilaa uu nafsadiisa ka xisaabo kamaa yuxaasibu sida uu ula xisaabtamayo qofku shariikahu ninka wax la leh min ayna madcamuhu wa malbasuhu cuntadiisii aaway dharkiisii aaway sida uu ula xisaabtamo ninka aduu shirkada la tahay ood wax la leedahay isna wax kula leh aad baad ula xisaabtamaysaa naftaadii inaa saa ula xisaabtantama qala baabun xadaثna mxamed bnu axmed wahuwa bnu maduya qala xadaثna alqasim bnu اlxakm alcuraniyu wahuwa saduq fihi liin rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmfrad wالtirmidiy qala xadaثna cubayd اllahi bnu اlwalid alwaصaafiy wahuwa alcijliyu ضaciif can caطiyata can abi saciidi qaala dakla rasuulu اlahi sal ly slam musalaahu nebiga wuxuu galay meeshii uu ku tukanayey fara-aa naasan dad buu arkay kaanahum yaktashiruun sidii inay qoslayaan iktishaarku marka kashrigu waa qofku inuu afka kala furo oo u dhoolla caddeeyo oo u qoslo ilkihiisii markaa ay bannaanka kasoo muuqdaan ayb qaala wuxuu yidhi amaa inakum idinku low akhartum haddaad badin lahaydeen dikra haadimi ladaat macanyaalo midka jebinayo sheeg sheegitaankiisa haddaad badi lahaydeen la shaqalakum uu idin shuqlin lahaa amman camaa araa camaa araa waxaan aan arkayo idinka shuqlin lahaa waxaa idinka shuqlin lahaa almowtu geerida lashaqalakum lmowtu geerida idin shuqli lahayd camaa araa waxaan aan arkay idinka shuqlin lahayd faaktiruu min dikri haadimi ladaat almowti geerida sheeg sheegitaankeeda badiya fainahu lam yaأti cala alqabri qabriga kuma imaanin korkiisa yowmun maalin ilaa takalama waa hadlaa qabrigu fayaquulu wuxuu dhahayaa ana beytu lgurbati anigu waxaan ahay qurbada gurigeeda wa ana beytu lwaxdati anigu waxaana kelinimada gurigeedaan ahay oo qabriga nin kula gelaya ma leh ayb aduunbaa gelayo wa ana aniguna beytu turaabi ciidda gurigeedaan ahay wa ana beytu duudi tixriga gurigiisaan ahay caradaa marka tixriga iyo waxa ku jiro ayaa qofkii cunayo ayb allahu mustacaan ayb nin shaacira marka wuxuu yihi falataalamaa akaluu nicmooyinkoodii intuu sheegay dad aad u nicmo badnaay oo boqorro iyo wax ahaa oo laga soo dejiyey sariirtooda oo dhulka la keenay markaasuu wuxuu yidhi falataalamaa akaluu wabacda daka alakli qad ukiluu ayb cunistaas ay wax soo cuneen ka gadaale iyagaa la cunid in la cuno la bilaabay marka iyagaa aboorkii marka uu rifayaa uu cunayaa allahu mustacaan allah mustacaan ayb faإida dufina alcabdu addoonka haddii la duugo almu'minu mu'minka ah qaala lahu lqabru qabrigii wuxuu ku dhahayaa marxaban waahlan soo dhowow yacni saadafta makaanan raxban meel waasacaad haleeshay waahlan iyo ehel amaa in kunta waxaad ahayd adigu la axaba man yamshi calaa dahrii korkayga waxaa ku socdo kan loogu jacayl badan yahay ilaya agteyda ayaad ahayd markaad adduunka joogtay dadka kuwa loogu jacaylka badan yahaad ahayd adiga agteyda fa idaa wulliituka alyawma maanta haddii la ii kaa dhiibay wasirta ilaya xaggayga aada soo ahaatay fasataraa saniicii camalkaygay waxaan sameeya waad arki doontaa bika adiga fayatasicu waa u waasac noqonayaa madda basarihi araggiisa meesha uu ku dhammaado wayuftaxu lahu baabun ayaa loo furayaa albaab ila aljannati baa looga furayaa waidaa dufina alcabdu alfaajiru addoonka faajirka marka la duugo aw ilkaafiru ama gaalka qaala lahu lqabru qabrigii wuxuu ku dhahayaa laa marxaban walaa ahlan amaa in kunta waxaad ahayd laabqada man qofkan ugu na loogu nacayb badan yahay yamshi calaa dahrii korkayga ku socdo ilaya aniga loogu nacayb badan yahay faidaa wulliituka alyawma maanta haddii la ii kaa dhiibay wasirta ilaya xaggayga aada soo ahaatay fasataraa saniicii bika waxaan kugu sameeya waad arki doontaa qaala fayalta'imu calayhi waa isku soo dunmayaa xataa taltaqiya ilaa ay kulanto wa takhtalifa ay isweydaarato adlaacuhu feerihiisu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ku sameeyey biasaabicihi farihiisa faadkhala bacdahaa fii jawfi bacdin qaarkeed buu qaarkii kale dhex geliyoo sidaabuu isu dhaafiyey isagoo marka feerihiisu siday isu dhaafayaan ka waramayo ayb qaala wayuqayidu lahu wuxuu u kusoo dirayaa sabciina tiniinan toddobaatan abeesood oo isku dhigmo low ana waaxidan mid oo minhaa iyada ah nafaka fi lardi dhulka uu soo afuufo maa anbatat shay-an waxba dhulku ma dhali ma dhalis ma dhalinayso maa baqiyat iddunyaa adduunyada intay jirto dhulkaa waxba kasoo dhalan maayaan hadday mid middood afuufto dhulka ay soo afuufto sunta ku jirta darteed marka tinniin asalka attinnu huwa alqirnu waalmithlu waatirbu tirbu waatinnu walqirnu isku macno waayo macnaha waa wixii isla egaan la dhahaa marka macnuhu waxa uu yahay toddobaatan abeesood oo isku dhigmo oo isla eg fayanhashuhu fayanhashnahu way cunayaan markaasi way goosanayaan wayakhdishnahu way xaganayaan xataa yufdiya bihi ila alxisaab ilaa uu xisaabta gaaro qaala waqaala rasuulu llahi sala ll ly slam inama alqabru qabrigu rawdatun waa beer min riyaadi ljannati jannada beeraheeda ka mid ah ow amase xufratun waa god min xufari naari naarta godadkeeda ka mid ah qaala alimaamu abu ciisa tirmidiyu hada xadiidun gariibu laa nacrifuhu ila min hada lwajhi qala baabun xadahanaa cabdu bnu xumayd qala ahbarana cabdالrazaaq can macmari can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi bni abi thawr wahuwa اlmadaniyu hiqat qala samictu bna cabaasi yaquulu ahbaranii cumar bnu اlkhadaab ayaa ii sheegay qaala wuxuu yihi dakltu calى rasuuli اllahi sal l slam nebigan u galay faidaa huwa waaba isaga oo mutaki-un mid ku dangiiga ah calaa ramli xasiirin derin yacni cawl laga sameeyey ayb xasiir waa gogosh ramlinna waa maa nusija min xasiirin waa wixii caw marka un laga sameeyey darin la tolay oo la sameeyey isagoo ku jiifa fara-aytu waxaan arkay aharahu raadkiisa fii janbihi dhinaciisaan ka arkay ilaa cawda ama derinta marka lagu seexdo qofka ee uu kasoo kaco waa kasoo baxay raadki ayaa maqa ayaa korkii kasoo baxaya wfi lxadiidi qisat طawiilat ayuu lahaa qala hada xadiidu صaxiix qala alimaamu abu ciisa baabun xadaanaa suweyd bnu nasri qala ahbarana cabdاllahi bn اlmubaarak can macmari wayunusa can الzuhriyi ana curwata bna الzubayr ahbarahu ana almiswara bna makhramata ahbarahu ana camra bna cawf camr bnu cawf saxaabiga wahuwa xaliifu bani caamir bni lu'y ayuu ahaa wakaana shahida badran beder buu xaadiray maca rasuulillahi sal l slam nabiga maciisa ayuu ayuu la xaadiray beder ahbarahu wuxuu sheegay ana rasuula llahi sal l slam nabiga bacata abaa cubaydata bna aljaraax ayuu diray faqadima bimaalin maal buu la soo galay min albaxrayni baxrayn buu maal kala yimid fasamicat ilansaaru ansaar waxay maqashay biquduumi abi cubaydata abi cubayda soo gelidiisii abuu cubayda inuu madiine soo galay bay maqleen fawaafaw fawaafaw salaata subxi salaadii subax ayay nebiga kusoo gaareen oy u yimaadeen maca rasuulillahi sal ll slam nebiga maciisa falamaa sallaa rasuulullahi sal l slam nebigu markuu tukaday insarafa waa gadoomay salaadii buu kasoo baxay waa soo wareegay fatacaraduu lahu way u banbaxeen waa istustuseen marka nebiga ansaar marka salaaddii markii laga baxay kor bay isku qaadqaadeen oo nebigu inuu arko oo balmaalkaa wax laga siiyo ayay markaa nebigiibay isu banbixiyeen ee dhib iyo tabar iyo danna waa haysay dabcan ayb fatabasama rasuulu llahi sal ly slam nebigu waa dhoolla caddeeyey xiina ra'aahum markuu arkay uma qaala wuxuu yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata qadima bishayin abuu cubayda inuu wax la soo galay inaad maqasheen baan idiin malaynayaa qaaluu waxay yidhahdeen ajal yaa rasuula allah haah qaala wuxuu yidhi fa abshiruu bishaaraysta wa ammiluu waxaad yididiilaysaan ood rajaysaan maa yasurukum wax idin farxad gelinayo fa wallaahi baan ku dhaartay mal faqra faqrigu ma aha akhshaa calaykum mid korkiina looga cabsi badan yahay yacni waxaan idinkagu cabsi badanahay faqrigu maaha walaakin akhshaa calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa an tubsada addunyaa adduunya in la idin fidiyo calaykum korkiina in lagu fidiyo kamaa busitat sidii loogu fidiyey calaa man qablakum dadkii idinka horreeyey fatanaafasuuhaa marka aada u tartantaan idinku ood naftiinna ay u iilato kamaa tanaafasuuhaasay ugu tartameen fatuhlikakum ay idin halaagto kamaa ahlakathum say u halaagtay qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun saxiix marka xadiidkan de xadiid weyn weeyaan waxaa laga qaadanayaa nebigu meesha uu ummaddiisa uga cabsanaya faqriga maaha ee waxay tahay maalbadnida labadaas tee annaga ka cabsanaa hadda faqrigan ka cabsanaa laakiin maalkan idinkaga cabsanaa buu leeyahay nebiga sala allahu alayh waali wasalam labadaas cabsi marka midee xaqiiq ama ta nebiga xaqiiq ama laa shaka isaga marka nebigu wuxuu leeyahy war faqriga iyo marka laysbarbar dhiga maalbadnida maalbadnida ayaa diintiina dhib u keenayso isagaana naga og nebiga sala allahu alayh waali wasalam isagaana naga noo nafsadeenna nooga naxariis badan ayb walidaalika marka saas wuxuu leeyahay adduunyada inaad u tartantaan ee markii adduunyada aada u tartantaan bacdi riwaayaat baa tilmaamayo oo cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa nebiga wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in la idiin furo khasaa-inta faris iyo ruum aya qowmin takuunuun dad see abaad noqon doontaan markaasuu cabdiraxmaan yidhi kamaa amara kamaa amarana allahu warasuuluhu sida alle rasuul noo amreen baan noqonaynaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi maya tanaafasuuna adduunyadii baa ku tartama ayaad ku tartamaysaan uma taxaasaduun waa isku xasdaysaan uma taqaataluun waa isku diriraysaan adduunyadii markaasaa idinka isku soo laabanaysaan intaa adduunyadaa k yeelaysaan ayb tanaafuska marka waxaa ku xiga taxaasud in laysku xasdo taxaasudkii waxaa ku xiga in laysku dilo leanna ninkani waxaan kuuma ogola hadduunan ku ogolaynna ma kaa qaadi karo waa inuu marka ku dilo waa waxaa hadda dadku waxay isku hayaan dhan adduunyo weyn dhiiggan daadanayaad arkaysa agtarkiisa inta ugu badan wuxuu gelayaa un adduunyo iyo wax lamida ayb marka ninkii ilaahay ka siiyey maalinkaas inuunan qadin oo waxuu cuno haysto wax weyn buu haystaa ka badan raadinteed waa uun lagu sii dhibtoonaya qala alimaamu abu ciisa baabun xadaanaa suwaydun qala akbaranaa cabdullaahi can yuunusa wahuwa bnu yaziid alayliy can الzuhriyi can curwata bni الzubayr wabni اlmusayab ana xakiima bna xisaamin qaala sa'altu rasuula اllahi sal l slam nabigan su-aalay inuu wax isiiyo faacdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu waan su-aalay faacdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu waan su-aalay faacdaanii waa isiiyey uma qaala ya xakiim ina hada almaala maalkani khadiratun waa cagaaran tahay xulwatun waa macaan tahay faman akhadahu qofkii qaatay bisakhaawati nafsin naf damac la-aanteed yacnii naf qanacsan qanaacadeed qofkii ku qaato buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akhadahu qofkii maalkan qaato biishraafi nafsin naf damaceed ku qaato isagoo uu damac ku jiro lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo kaladii ya'kulu mid wax cunayoo kaleu noqonayaa walaa yashbacu aan dhergaynin ee maalku haddii damac iyo kaaga jira maba ka dhergaysid ba nacam wad un wad wad wad wad un baa ku jira ilaa aakhir saaca marka waqtigaad sakaraadka saaran tahayna isagii unbaad kala xisaabaysaa isagii unbaad kala tirine ile nin walbaa wuxuu ku dhintaa wuxuu ku noolaado ayuu ku dhintaa ayb walyadu lculyaa gacanta saraynta badanaa khayrun ka khayr badan min alyadi suflaa midda hooseyso faqaala xakiimun faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah waladii bacadaka bilxaqi allih xaq kugu soo saaraan ku dhaartaye laa arza'u axadan qof nuqsaamin maayo bacdaka adiga gadaasha shay-an waxba ka nuqsaamin maayo cid dambe oo aan maal ka qaadanayo oon ka nuqsaaminayo maba jiraysa xataa ufaariqa addunyaa ilaa aan adduunyada ka tago fa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakiim ayuu u yeeri jiray ila alcaaa'i markuu bixinayo maalka dadka u qaybinayo faya'baa waa diidaya xakiim an yaqbalahu inuu aqbalo huma ina cumara cumar dacaahu waa u yeeray liyucdiyahu faabaa an yaqbala minhu shay-an inuu wax ka aqbalo waa diiday faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi inii aniga ushhidukum waan idin marqaati gelinayaa yaa macshara almuslimiin calaa xakiimin xakiim korkiisaan idinku marqaati gelinayaa anii acridu calayhi xaqahu xaqiisii baan u bandhigayaa min hada alfay-i maalkan fayga ee caamkaa uu ka leeyahay faya'baa waa diidayaa an ya'hudahu falam yarza' xakiimun ma nuqsaaminin xakiim axadan qofna kama nuqsaaminin min annaasi dadka ka mida shay-an waxba bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam yacnii nebiga ka bacdi cidna waxba kama nuqsaaminin xataa tuwufiya ilaa la oofsaday xakiim radia allahu canhu qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu صaxiix qaala baabun xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu safwaan can yunus can الzuhriyi can xumayd bni cabdiraxmaan can cabdiraxmaan bni cawf maxay isu yihiin labadooda isagaa dhalay qaala wuxuu yihi ubtuliinaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabiga ayaan waanala imtixaanay nebiga maciisa bidaraa'i xaalado ad adag baana lagu imtixaanay fa sabarnaa waa sabarnay uma ibtuliinaa dabadeed waa nala imtixaanay bisaraa'i barwaaqo ayaanu lagu imtixaanay falam nasbir man ma anan sabrin balfeer marka labada dee tii nebigu sheegaya soo maa marka faqri idinkagama cabsanaya maalkan idinkaga baqaya wuxuu leeyahay saxaabigani dhib iyo xaalado adagaa nebiga la soo marnay waa u sabarnay markaan wax helnay oo barwaaqada aan helnayna waa sabri weyni ayb marka inta loo dul qaadan karo dhibaatada iyo inta yacni nicmada imtixaankeeda loo sabri karo waxaa badan dhibaatada inta loo dul qaadan karo ayb qofka hadduu doono isaga bal miisaan haysa saaro adiga daqligaaga marku daqli iska yar yahay laakiin si un kugu filan waa ka istareex badan tahay waana ka roon tahay marka daqligaagu uu bilaabo in xaggana wax kaaga kordhaan xaggana wax kaaga kordhaan hawadaadu waa badanee markaas adduunyadii jacaylkeediina waa kugu badanayaa waana ku rafaadinayna ayb qaala baabun qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can arabiic bni sabiix sabiix marka saadku waa kor dhigan yahay saduuqun sayiu lxifdi qala rama hurmuziy huwa أwalu man صanafa اlkutuba biاlbasra ayb can yaziid bni aban wahuwa raqaash wahuwa araqaashiyu qaafku waa takfiif alqaas zahidu ضaciif can anas bni maliki qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slama man kanat اlaakhiraةu qofkay aakhiradu tahay hamahu shayga uu ka fakarayo u ka murugoonayo jacala allahu alla wuxuu yeelaa hinaahu hodantinimadiisa fii qalbihi buu geliyaa ninkii aakhiro hamigiisu yahay hina iyo hodantinimaa qalbiga loo gelina wa jamaca lahu alla waa u ururinayaa shamlahu arrimaha ka kala daadsanna ilaahay baa isu waa isku soo waa isugu soo ururinayaa wa atathu dunyaa adduunyadana waa u imaanaysaa wahiya raaqimatun iyadoo san dullaysan waman kaanat iddunyaa qofkay adduunyadu tahay hamahu hamigiisa jacala allahu ilaahay wuxuu yeelaa faqrahu faqrigiisa bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda yacnii faqrigiibaa halkan loo keenayaa w adig labadaada indhood dhexdooda wax kaaga dhow ma leh waa kuu dhowda faqrigii unbaa halkaa laguu soo saaraya waa ninkii adduunya un ka shaqeeya mar walba ka daba ordo oo iyada un himiladiiso dhan ay adduunyo tahay oo aakhirada aan qorshaba ku darsanin faqrigii baa halkaa loo soo saaraya maanta dhan waa ordayaa marka intaa wuxuu isleeyahay aada yacni ha faqrinin ha faqrinin xoola u haystaa waxaa laga yaabaa xoolaha uu haysto haddii uunan shaqaynin ee maalin walbaa uu cuno intuu ka dhinto wuxuu cuno inuu gacanta ku haysta iyou haystaa haddana maca daalika faqriga waa ka baqaya maxaa yeelay faqrigii halkaana loo keenay halkan uu saaran yahay ayb allahu mustacaan dad waxaan arkay yacnii guryuhu ka bateen ee gurigiisii intuu kireeyey yacnii gurigiisii uu kiro ka qaadanayo ayuu haddana qofka kirada ugu jiro ayuu u shaqaynaa haddana dhinacna yayna wax kugu dhaafin waa ummaddan soomaalida xoogaa anaku waaba caa-il mustakbiraan isaga badannahay yacnii qof aan waxba haysanin oo iska haddana kibir badanaan isaga badannahay laakiin ummadahan kale ee muslimiinta kale waxaad arkaysaa faqriga qaarkood halkaasaa loo saaray guryaha waa kireynayaa haddana daqiiqad adduunya la-aan inuu ahaado ma rabo ninkii miskiinka ahay isagoo ka lacag badnaayo guriga ka kiraystay ayuu u xamaalayayo u shaqaynaya gurigana asaa iskale uu ka xamaalaya waa indhahan saaren waxay kutuseen marka qofka de faqriga haddii halkan loo saaro xal ma leh ayb wa faraqa calayhi korkiisa wuxuu ku kala daadinayaa alle shamlahu wixii ka kala daadsanaana waa kala geynayaa wafaraqa wuu kala geynayaa alle caleyhi korkiisuu ku kala geynayaa shamlahu wixii umuurihii ka kala daadsanaana waa laga sii kala daadina walam yaatihi min addunyaa adduunye xaggeedana uga imaan maayo ilaa maa qudira lahu wixii loo qadaray adduunyadiina intii loo qadaray inbuu helayaa ka badan ma soo qabanayo lagama yaabo ayb intii alla uun uga qadarin man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu ma nashaau liman nuriidu qaala xadaanaa caliyu bnu xadiidkan marka shawaahid buu leeyahay saxiixa qaala xadaanaa caliyu bnu khashram qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus an imraana bna can cimraana bni zaa'idata bni nashiiq wa huwa alkuufiyu hiqat can abiihi wa zaa'idat bnu nashiiq maqbuul wafada calaa cumar cumar ayuu usoo wafdiyey baa layidhi wayuqaalu xadiiduhu canhu mursalun ayb can abi khaalidin ilwaalibiy ismu hurmus ayaa la yidhaahdaa wayuqaalu harim can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal in allaha yaquulu alla wuxuu dhahayaa ya bna aadam tafaraq licibaadatii cibaadadeyda u faaruq noqo yacni usoo bannaanow amla sadraka laabtaada buuxiyey hinan hodantinimaan ka buuxinaya anaa hodantinimo qalbiga kuu gelinaya cibaadadeyda usoo faaruq noqo wa asudda faqraka faqrigaagaan daboolayaa wa ilaa tafcal haddii aadan sidaa yeelin mala-tu yadayka gacantaada waxaan ka buuxinayaa shuqlan mashquul walam asudda faqraka baahidaadana ma daboolayo markaas gacantaadana mashquul baahidaadiina ma daboolmayso soco un marka adiga waxaad keenta halla arka ninkii labaatan jir ku bilaabay faqri ka cabsasho oo orod un ku jiray ilaa lixdan ku gaaray toddobaatan ku gaaray cumrigiisa waqtigii ugu qiimaha badnaa adduunyau ku dhameeyey ibnu rajab wuxuu leeyahay cumriga qofka la siiyey ee adduunyada inuu joogo alla oo ugu talagalay waa wixii aakhirada aada ku abu beertii aakhiro iyo mustaqbalkaagii aakhire weynaa iyaad noloshaan gaaban ku samaysanaysaa noloshaadan gaaban ee tiradeedu lixdan ilaa toddobaatanba aynan ka badnayn ayaad waxaa ku samaynaysaa mustaqbalkaagii aakhiro oo aada u weyn oo laga dhimanaynin marka ninkii xaalkiisu hadda uu sidaas yahay waxaa laga rabaa waqtigan inuusan ku ciyaarin marka sidaan u yar ibnu rajab marka wuxuu yidhaahdaa haddii qofku uusan xaaraan ku dhaqmin ee adduunyada uu raadiyo calaa wajhi lxalaal uu ku raadiyo dhibka ugu yaroo ay leedahay waxay tahay cumrigaas waa tegi wax aakhiro kasoo laabanayana ma leh marka cumrigaagii aakhirada aada ugu shaqaysan lahayd baa waxaa buuxiyey wax adiga adduunyada un aada ku dhaafayso waa marka aadan xaaraan iyo baabkeed gelin wa haddaad xaaraan gasho ka daranba iyada qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib waabu khalidin alwaalibiyu ismhu hurmuz qala babu xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu mucaawiyata can dawuuda bni abi hindin an azrata ayb an xumayd bn cazrata bn cabdiraxman bni zuraara weyaan waa hiqatu can xumayd bn cabdiraxmaan alxumyariy can sacdi bni hishaami can caaishata qaalat kana lana qiraamun kana lana qiraamu sitrin waa la dabdiyey qiraamun sitrunna waa la dabdiyey kaana lanaa qiraamun baa noo sugnaa qiraam dah sitrun astur ayaa noo sugnaa qiraamu sitrin haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa astur yacni daahiis ayaa noo sugnaa ayb fiihi tamaathiilu masawiro ayaa dhexdiia korkiisa ahaa calaa baabi albaabkeyga korkiisa kor albaabkeyga ayuu korkiisa ahaa fara-aahu rasuulu llahi sal l slama nabigaa arkay faqaala wuxuu yidhi inzaciihi fur siib fainahu yudakirunii dunyaa adduunya u xasuusinayaa waxaana qaalat waxay tihi wakaana lanaa waxaan noo sugnaa oo aan lahayn samuulu qatiifatin maro duugowday samul marka waxaa weeyaan alkhalaqu min athiyaab dharka kuwiisa duugoobay calamuhaa calaamadaheeda xariirun ay tahay kunaa nalbasuhaa aan labisan jirni ayb qaala hada xadiidun xasan marka nebigu adduunyo badan inuu xasuustay ee ma jecla suuqyada iyo meelaha adduunyada badan lagu xasuusto ayb adigana dhib un bay ku keenaysaa ninkaa maal badan haddaad xoolihiisa fiir fiiriso hamigaaga un waa kacayaa nicmada alle ku siiyaad xaqiraysaa mashquulkaaguna adduunkaas unbau iska noqonayaa mana fiicno ayb meelaha adduunyada aada loogu xasuusto waxaa ka mid a gaalada la dhaqankooda gaalada la dhaqankooda adduunyo lee lagu bartaa wax kale maaha adduunye jacayl ay gelinayaan qofka walidaalika ibnu kathiir tafsiirkiisa markuu yidhi ulaa-ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati waalmaqfirati biidnihi aayaddaas markuu fasirayo wuxuu yidhi mukhaaladatahum tuuriu tuurisu maxabat addunya dhexgalkooda gaaladu waxay ku dhaxal siinaysaa adduunye jacayl halaagna waayo adduunye qofka hadduu jeclaado dad marka waxaad arkaysaa nolosha dhan iyo jiritaanka dhan markay ka hadlaayaan warbaahintaanay ku bateen ama ha noqoto wax la dhegeysto ama mid la fiiriyo ama internet ha noqoto adduunyada unbaa man adduunyada unbaa maanta dhan laga sheekeyna horumarkaasaa la gaari kanaa la gaari kanaa hebel sameeyey meeshaasi adduunya mare maanta dhankaas maa muslimiintii maxaa ku dhacay adduunyo badan ma yaqaanaan muslimiinta maa dhibka muslimiinta waxay u fahamsan yihiin adduunyadaa ku yaray qabaan inay tahay maa marka nebiguna waa kanaay wuxuu leey fa inahu yudaki waxaan iga qaad adduunya u ixasuusinayaa waxaan dhacay adduunye un maanta dhan haddii miirkaaga ay ku jirto ood ku toosto kusoo kacdo wax kalena aysan miirkaaga ku jirin maxaa adiga marka mustaqbal aakhira kuu noqonayo qaala hada xadiidu xasan qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa cabdatu can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat kanat wisaadatu rasuuli llahi sal l slam nabiga barkintiisu ama gogashiisu waxay ahayd alatii yadajicu calayha uu ku jiifanayo korkeeda min adamin waxay ka samaysnayd maqaar xashwuhaa cubkeedana liifun qumbo ayuu ahaa qumbaha geedihiisa yacni waxyaabaha laga fiiqfiiqo ee jilicsan ee qashinka ah yaa lagu yaa lagu cubaa joodare yani inta lagu cubay kaas si uu u noqdo yacni si uu u diismo oo marka yacni waxa yacni dhinaca uunan aada ugu saameynin ayb liifku kaa waa qumbaha geedaha laga korka baalka baalaha laga fiiqo un weeyaan ayb ee laga dhiga marka joodaryaalka ee laga samaysto ma dadkan xataa maran dheerayn xataa joodaryaalka noocaasa waa la isticmaali jiray dadka waaweyn waa soo gaareen waana yaqaanaan waqtigan dambaa isbuunya iyo waxaa uun dadku isaga batay ayb qaala hada xadiidu صaxiix qala bab xadaثna mxamed bn bashaar qala xadaثna yaxya bn saciid can sufyaana can abi isxaaq can abi maysarata wa cmr bn shurxbil alkuufiyu hiqat caabid can caaئishaةa anahm dabaxuu shaatan neef ari abay gowraceen faqala الnabiyu sal ه l slam nebigu wuxuu yihi maa baqiya minha maxaa ka haray qaalat waxay tihi maa baqiya ma harin ilaa katifuhaa garabkeedii unbaa haray qaala baqiya kulluhaa kulligeed waa noo hartay hayra katifihaa marka laga reebo intii kale waa sadaqaysanay aakiray noo taallaa garabka laakiin annagaa cunnay isaga ma noo yaal aakhira say iyada u fahamsanayd maayo si kaleu nebigu ugu sheegay qaala hada xadiidu صaxiix wa abu maysarata huwa alhamdaaniyu ismuhu camr bnu shuraxbiil qaala babun xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaaniyu qaala xadaanaa cabdatu can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata qaalat in kunnaa in hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn aala muxamedin reer moxamed haddaan nahay marka aala muxamedin waxay isaga nasbisnaanaysaa markaa takhsiis ayb in hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn aala muxamedin reer moxamed haddaan nahay namkuhu shahran bil ayaan nagaanayne maa nastawqidu naaran dab aanan shidanaynin in huwa shanigu ma ahayn ila almaau watamru biyo iyo markaa timir un qaala hada xadiidu صaxiix qala xadaanaa hanaadun qala akhbarana abu mucaawiyata can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaala twufiya rasuulu lahi sal l slam nebigii baa la oofsaday wa cindanaa shatrun min shaciirin gabal marka shaciir ah inagoo haysano faakalnaa minhu waa ka cunnay maa shaa allahu intii alla doonay uma qultu liljaariyati gabadhiiba waxaan ku idhi kiiliihi beeg bal inta meesha ku jirta bal beeg saar fakaalathu way beegtay falam yalbah ma nagaaninba anfaniya waaba dhammaadayba de markii hore dee ilaahay markaa kalsooni allay ku qabeen ilaahay baa ku dhaqaaleynaya kalsooniyaa jirta markan dambana bal inta noo cabir iyo waxbay galeen iyo xisaab meeshii markaa waxaa ka baxday marka mucjizadii ama yacni karaamadii alla ku karaameynaya meeshii ka baxay qaalat waxay tihi falow kunaa taraknaahu haddaan ka tegi lahayn la akalnaa minhu waa ka cuni lahayn akthara min dalika intaa wax ka badan qaala hada xadiidun صaxiix marka in wax la beegtaa mamnuuc maaha marka wax la kala gadanaa waa in wax la beega dabcan oo haddaan wax la beegin khatar waayo qofkuna inuu qorsho yeesho oo cuntadii uu sanad cuni lahaa meel waa dhiga karaa leanna nebigaba quudka reerihiisa quuta sana ayuu meel u dhigi jiray yaana marka way bannaan tahay laakiin middani waxa ay tahay maadaama arrintan arrin caadada ka baxsanba ay ahayd ee ilaahay baa ku dhaqaaleynayay waa arrin khaariqulcaado ah ee marka arrinka khaariqulcaado haddii uu yahayna waa maxdu fadli illaahi wixii qofka marka inuu beegana waxay keenaysaa inuu wax isku tashto iyo ayaa meeshii imaanaysa aa laga daayay marka qaala hada xadiidun صaxiix shatrun yacni shaya min shaciir wax shaciir ah qaala xadaثana cabdullahi bn cabdالraxman qaala akhbaranii rawxu bnu aslam abu xaatimin اlbasriyu ضaciifu rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaثna xamaad bnu slmta qala akhbarana haabit can anasi qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laqad ukiftu fi llaahi ilaahay baa la igu cabsi geliyey dartiis wamaa yukhaafu axadun ayb wamaa yukhaafu iyadoon la cabsi gelinaynin axadun qof midla maa ukiftu sida aniga la ii cabsi geliyey oo kale saasay ka dhigan tahay walaqad uudiitu fi llaahi ilaahay dartii baa la igu dhibay wamaa yu'daa axadun qof aan la dhibaynin milu maa uudiitu intii la idhibay oo kale aan loo dhibin qof walaqad atat calaya halaaثuuna soddon ayaa ii timid min bayni yowmin wa leylatin habeen iyo maalmo isugu jiraan wamaa lii iima sugnaanin aniga iyo walibilaalin iyo bilaal dacaamun cunto ma haysanin ya'kuluhu duu kabidin mid beer qoyan u saaxiiba ou cuno cunto beer qoyan wax u saaxiibaba ou cuno aanan haysanin ilaa shay-un shay maahane yuwaariihi ou ku qarinayey ou asturayay ou qarinayay ibqu bilaalin bilaal kilkishiisa yani shayga halkan la gelin karaa waa shay aad u yar soo maaha aad u yar qayladow ka tarjamaa aad u yar wax uu asturayo oo haddii halkaa bilaal geliyo aan la arkaynin waa wax aad u yar waayo laba qofna waa yihiin soddon maalmood baana soo martay buu leedahay qaala hada xadiidun xasanun صaxiix wamacnaa hada alxadiid xiina kharaja الnabiyu sal ا ly slam waa markuu nebigu baxay haariban isagoo ka cararaya min makata maka wa macahu bilaalunna ou la jiro inamaa kaana maca bilaalin bilaal waxaa uu maciisa ahaa min adacaami cuntada maa yuxmalu taxta ibdihi wax kilkisha hoosteeda lagu xambaaro ayb qaala xadaanii yaziid bnu ziyaad ayb qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa yunus bnu bukayr can moxamed bni isxaaq qala xadaanii yaziid bnu ziyaad can moxamed bni kacbin اlquradiy qaala xadaanii man samca caliya bna abi aalib inqiaaca ku jira moxamed ibnu kacab ma ka maqlay cali bn abi aalib jaamicu taxsiilka calaa-i wuxuu leeyahay ibnu mascuud iyo cali kama maqlin buu leeyahay intana waa ka muuqana inuunan ka maqlin laakiin abu daawuud wuxuu yidhi wou ka maqlay ibnu mascuud iyo cali weliba ibnu mascuud taxdiisu keenay ayb yaquulu isagoo dhahayaan maqlay kharajtu fii yowmin maalin baan baxay shaatin qabow badan oo qabow ah min beyti rasuulillahi sal l slam nabiga gurigiisaan ka baxay waqad akhadtu anoo qaatay ihaaban ayaan qaatay maqaar ayb macduunan midkaasoo marka go-go-ay oo weliba markaa yacni ur u saaxiib maqaarku markii uu xoogaa uu soo shiiro go-go-o ee timihiisii wixiisii ay rifmaan yaa macduun la yidhaha ibnulatiir saasuu leeyahy almacduunu almuntinu almutamariqu shacr ayb idaa maraqa shacruhu waantana ayb faja fajawabtu wasadahu dhexdiisi ayaan ka gooyey dhexdaan ka gooyey faadkhaltuhu cunuqii qoortaydaan soo geliyey washadadtu wasatii dhexdeydana waxaan ku xiray ayaan ku xiray faxasamtuhu waxaan suun uga dhigay bikuusi nakli geetimireedka laamaheeda cawdeeda faraqyadeeda cawdaan waxaan uga dhigay yacnii suun wa inii aniguna la shadiidu ljuuci baahidiisu miday daran tahay aan ahay walow kaana fii beyti rasuuli illahi sal ll ly slam nabiga gurigiisa hadduu yaallo dacaamun cuntana la dacimtu minhu waa ka cuni lahaa xaggiisa fakharajtu waan baxay altamisu shay-an xaal aan wax raraadinayo famarartu biyahuudiyin yahuudi baan soo maray fii maalin lahu maal uu leeyahay isagoo ku dhex jiro yacni beer iyo wax lamida wahuwa yasqii isagoo waraabinayo beertiisii bibakaratin lahu bakara ou lahaa bakaradu waa giraanta ceelasha marka la shubaayoo kale baal wareegsanayso oo wareegsan baa jirto marka xarigga uu ku wareegayo haadihi hiya albakara taasaa bakara la yihaaha soomaaliya maxaa lagu dhahaa soomaaliya maxaa lagu dhahaa canjalkaas hahay ama garangar ama cajal bakaradaas marka iyuu markaa ku waraabsanaya faطalactu calayhi waan fiiriyey min hulmatin dalool ayaan ka fiiriyey fi lxaa'idi deyrka kore faqaala wuxuu yidhi maa laka yaa acraabiy war maxaad rabtaa reer baadiyo ninska reer baadiyaabu u maleeya hal laka fii dalwin bitamratin ma shubaysaa ceelkan hal wadaan markaad soo bixisaba hal timir ma qaadane hal wadaan markaad soo bixiso xabad timira faqultu nacam haah baan idhi fafta faftax ilbaaba albaabka fur xataa adkula aan gale fafataxa waa furay fadakhaltu waan galay fa acdaanii dalwahu wadaantiibuu isiiyey fakulamaa nasactu dalwan mar allaale markaan wadaan bixiyo acdaanii tamratan hal timir buu isiinayey xataa ida imtala'at kafii calaacashaydu markay buuxsantay arsaltu dalwahu wadaantiisii baan siiyey waqultu xasbii intaana igu filan ayaan idhi faakaltuhaa waan cunay uma jaractu min almaa'i biyihii baan kabaday aan ka kabaday fasharibtu waan cabay uma ji'tu lmasjida masjidkii baan imid fawajadtu rasuula اllahi sal ly slama nebigaan arkay fiihi masaajidka dhexdiisa xadiidka marka sanadkiisa ibhaamkaasaa ku jiro dacfi baa marka sanadka ku sugan marka wuxuu keenayaa calida inuu qofku shaqaysto camalu yadihi inuu cuno inay wax fiican tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu yacni qof gaala ama yacni yahuudi ha ahaado ama gaal kale ha ahaado inuu markaasi intuu u shaqeeyo wax kaga qaadan karo bishardi laakiin shaqadaas waa inaysan qof muslima dhiba dhibaynin shaqooyinkaan la ogolayn waxay tahay de wixii muslim lagu dhibaa lama ogola oo muslim dhibkiis iyo yacni qof muslim dhib wax lagu gaarsiinayo darteed inaad ugala shaqe ama diinkii ama rasuulkii ama macaalimtii diinta wax un dhibayo ama shay xaaraam ah inaad uga shaqayso ma bannaana laakiin wixii sidaanoo kale wadaan ou cali ka bixiyo hadda ceelka oo uu timir uga qaato dee qof muslima ma lagu dhibaya isagaaba faa'iido ku qababa cali radia allahu canhu qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaana abu xafsin camr bnu caliyin huwa alfallaas qala xadaana mxamed bnu jacfari qala xadaana shucbat can cabaasin اljurayriy wahuwa cabaas bnu faruq albasriyu hiqat qala samictu aba cuثman الnahdiy yuxadiثu can abi hurayrata anahm asaabahm juucun baahi ayaa asiibtay faacdaahum rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu siiyey tamratan tamratan hal hal timir qala hada xadiiث صaxiix qala xadaana hanaadu qala xadaana cabdaة can hishaam bni curwata can abihi can wahbi bni kaysaan can jaabir bni cabdillaahi qaala bacaanaa rasuulu lahi sal slam nabigaana diray wanaxnu halaaثu miatin saddex boqol anagoo ah naxmilu zaadanaa sahaydeenaan qaad aan xambaarsanayn calaa riqaabina waxaan ku qaadayna tunka fafaniya zaadunaa sahaydeennii baa dhammaatay xataa kaanat takuunu lirajuli ilaa ay ahaatay qofku inuu ay u ahaato mina annaga naga mida kula yawmin maalin kastaa tamratun inay u ahaatay hal timir sahaydii waa dhammaatay maalinkii hal timir ayaa qofkii uu helayay faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa abaa cabdillaahi wa ayna kaanat xaggeebay ahayd taqacu tamratu timirta inay ku dhacayso min arajuli qofka xaggiisa ay kaga dhacayso xabad timira xaggee bay qofku kaga dhacaysay yani maxay u taree waaya xabad timira qaala wuxuu yidhi laqad wajadnaa waxaan dareennay faqdahaa iyada weytadeeda waxaan dareennay mu'ahiran mid wax saameynaayo inuu yahay xiina faqadnaaha markaan weynay wajadada marka da mafcuulkeeda labaad waa laqadara laqad wajadnaa waxaan dareennay faqdahaa faqda tamrati xabadda timirta weytadeedii mu'ahiran inuu yahay mid wax saameynayo inuu yahay waxaan dareennay xiina faqadnaaha markaan weynay xabaddii timirta markii la waayaa la ogaaday meeshay dadka meeshay taagnayd fa atayna albaxra baddii ayaan markaas nimid fa-idaa naxnu waaba innaga oo bixuutin malay weynin badan qad qadafahu lbaxru badda uu soo tuuray waa nibir faakalnaa minhu waan xaggiisaan ka cunnay hamaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban maalmood maa axbabnaa ay ladii kii ayaanu ka cunnay axbabnaa aan jeclaysanay wixii aan jeclayn baan ka cunaynay w maadu waa mawsuula w waana daabad cambar la yidhaha marka xadiid dheer iyadoo muslimna waa warinaya xadiidka dabcan bukhaari laftiisana wuu soo saaray qaala hada xadiidun xasanu صaxiix hda akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed